dhulka bannaan dowladdaa iskale dhulku waa inuu ama sabaraloog leeyahay oo dowladdii u dambeysay maxamed siyaad barre ay dhul ay bixisay uu yahay ama ha noqdo minashibiyaale ama damadaala ha noqdo wixii intaa ka soo hadhay dowladdaa iskale jubbaland baa la weydiiyey dhulka faraha badaane ee leelayaasha iyo foostooyinka carradaa lagu riixday waxaan uga digayaa dadku inaynan iskhasaarinin intaa ka badan dhulkaasi gorgortan male dowladdaa leh ee dadku ay sheeganayaan ee qof waliba uu nidaamka u qoranayo ma aha dhul oo sidiisa uu qofna u qaadan karayo loona samayn karayo cid hadda laga aqbalayaana barnaamijkaa ma jirto askarta waxaan leeahay ciidamada xuquuq bay leeyihiin waa loo dhisi doonaa insha allah xaasaskooda xildhibaanada wasiirada ciddii mudan in guriga loo dhiso waa loo dhisi doonaa laakiin qofna qof kale guriga kama boobi karayo cid cidmi kulaalmadow u ah iyo cid dhulka qaadan kartaana ma jirto kiiskaa dhulku waan ku dagaalamay